adar nimankaasi niman gobolada waqooyi galbeed ka yimid bay ahayn simo iyo ganacsato ah iyo culamaauddiin dhigooda oo magaalada caasimada garowe jooga ayay farkeen waa la wada hadlay wadahadalkaasina wuxuu ku ku dhammaaday saafgaradooda adeer raggaasi waxay soo jeediyeen in maaragtay ay ka wadaan arrimaha tafarraq ka jira iyo maaragtay ciidamada labada dhinacba kusoo goreen iyo maaragtay dagaaladii hore oo ka dhacay marka u horeysa labada dhinacba ka taacsiyeynayaan kana xun yihiin kolkii meeshaa ka dhacay ayna arrintaan nabadayn ka wadaan oo maaragtay ilaa heer madaxweyne ilaa maaragtay dadka gobolada ku nool iyo dadka gobolladatan ku nool in nabad noo dhex dhigo ay nabad wadaan arrintaa waa la soo dhaweeyey nabadgelyadaa laakiin waxaa lagu xiray in ay ciidamada gobollada waqooyi ka yimid ay tagaan laamaha iyo meeshii maaragtay xuduudda burca la leedahay gobolka sool ma gara
waa gartay
marka arrintaasi sidaasay u dhacday adeer waxaa la yidhi markaasaynu wada hadlaynaa iyaguna waxay aada u codsadeen in ciidamadana la kala qaado wadahadalna la furo oo ilaa maaragtay labada madaxtooyo oo maaragtay labada madaxweyne qolada siyaasadda iyo qolaha qolada dhaqankuba la furo wadahadal lada baajiyo dhiigga waa lala qaatay in dhiigga la baajiyo in nabadana laga wada shaqeeyo aad baa arrintaa loo soo dhaweeyey laakiin waxaa la yidhi meeshii xuduudda gobolka soola waa inay tagaan ciidamada ka dhaqanku ma og tahay iyo ganacsatadu badanaaba maaragtay amniga iyo siyaasadda dawladda iskale iyo waxay ka hadlaan nabadaynta iyo markay xaaladii taagan tahay bay ka hadlaan marka wixii laga wahadlay